bixinta gargaarka degdega ahaa iyo qiimeynta degmada guraceel ee dhibaatada ba'an ee ka soo gaartay dagaaladii maalmahan ka socday guddigan wuxuu u yimid inuu indheeyo ama uu soo arko adeegyadii bulshada ee lahayd ee dhibaatadii ka soo gaartay dagaaladii sida aan la wada socno waxaa dhibaato badan soo gaartay iskuulladii waxbarashada caafimaadkii biyihii ceelashii biyihii berkedihii soolaradii iyo magaalada qeybo badan oo ka mid ah dhibaato weynaa soo gaartay oo ahayd kuwii adeega bulshada loogu shaqeynayay markii qiimeyntaas aan dhammeyno kabacdi waxaa imaan doona maarata sidii looga howlgeli lahaa oo adeegyadaas loo kicin lahaa oo dib looga howlgelin lahaa oo shaqadii ugu baahnayeen looga qaban lahaa wasaaradda gargaarka iyo wasaaradaha kaleeto oo dhan waxaan rabnaa annagoo iskaashanayna oo qolo walba maaragta qeybteeda ay ka qaadanayso in gurceel dib loogu soo celiyo nolosheedii iyo qiimaheedii iyo sharafkeedii ay ku lahayd galmudug degmada gurceel waxay halbowlo u tahay galmudug waxayna ku mataanaysan tahay maaragta magaca galmudug magac iyo sharaf iyo qiimana waa u haynaa intaas ka bacdi dhammaan intii hadda safarada aan ugu maqnayn wasaaradaheena qeybaha kala duwan iyo xiriirada intii lala sameynhayay dhammaan hay-adaha ku shuqula gargaarka iyo maaragta wixii la halmaalo oo dhan hadduu ilaaha yidhaahdo isbuuca ugu horeeya hadeertan aan ku jirno waxaa soo gaari doona dhammaan gargaaradii loo baahnaa